bismillaahi raxmaani raxiim maanta halkan waxaa nagu soo booqday wafdi ka socda saraakiisha tababarta ciidamada danab iyo ciidamada danab qaybteeda galmudug oo halkan u yimid in ay la kulmaan madaxaasa sare ee galmudug isla markaasna ay soo eegaan deegaanadii iyo meelihii loogu talagalay in la dejiyo ciidamada danab ee galmudug si wanaagsan ayaa maaragtay kulankaas u dhacay booqashadaa si wanaagsan ayay u dhacday waxaa la soo tusay deegaanadii iyo dhulkii la siiyey oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada danab ee galmudug ka howlgeli doona haddii alla idmo kuwaasoo qaybtooda ugu horreysay awaltii hore ay ku sugnaayeen magaalada gaalkacyo haddana u soo guuri doona haddii alla idmo magaalada dhuusamareeb isla markaasna tababarka iyo kordhintooda ay ka dhici doonto halkan haddii ilaahay yidhaahdo waxaa marka wafdiga hogaaminayay saraakiil ka tirsan saraakiil maraykana oo ka yimid muxuu ahaa qaybo meelo kala duwan si ay halkan ugu sameeyaan indhaindhayn iyo sida loo dejin karo ciidamada waxaa kaloo halkaan muxuu ahaa yimi ayadana sargaalkii u qaabilsanaa galmudug dhinaca danab asaguna hogaaminayay wafdigan ka yimid muxuu ahaa saldhiga saldhiga danab ee ku yaala magaalada gaalkacyo dabcan kulankii si wanaagsan ayuu noogu dhacay si wanaagsan ayaa muxuu ahaa madaxda iyo dhammaan uga qayb galeen waxaa shirkaas ka soo qayb galay madaxa xukuumadda iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka oo uu ka dhacay shirkuna aeroboortka uu ka dhacay waqtigii daraaddiis iyadoo waqtigu uu ciriir ahaa ayaa waxa ay dhacday in aeroboortka lagu qabto si wanaagsan ayuu jawigaas noogu dhacay waa mahadsanta united nationka ma ahayn waxay ahaayeen saraakiisha saraakiishin maraykan ay ahaayeen oo tababara danab ciidamada danab tababara waa isla soo qaadnay sidii al-shabaab looga xoreyn lahaa deegaanada galmudug ayaan muxuu isla soo qaadnay diyaar ayayna u yihiin inay nagala qayb qaataan haddii ilaahay yidhaahdo waan isku soo qaadnay arrintaas dabcan sida ay noo ballan qaadeen inuu noqdo saldhigan saldhigga ugu weyn ee deegaanada maamul goboleedyada inuu noqdo ayay noo ballan qaadeen haddii aalidmo si waqti dhowna la dhammaystiri doono insha allah